webbug ogaal ee warnunlan ku aragaanay xaqiiqada ku warramow adduunka afartiisgeysa akhbaar walaayfadhiya idaal news ku xaqiiqsay dantii horumarka bulshada kanka dadaalow aan ku dayto degdeg ka booqoy websayte-ka idaala news com webka wararka xiiso leh iyo walidhii dhabtyo adu ku helaasu idaala news com websayt inaynii badanayna dhexdhexaade idaala news com warar ingiriisi af soomaalilah kanka bandhikow idaala news com warwareed ha ku aragta idaala news com umadahoodan laseeta ete maama emayka eraa booqoy idaala news com
de sababtaasna xuseenow annagu ka maamul ahaan koonfur galbeed soomaaliya mar badan baan ka hadalnay waxay dhibaato weyn ku tahay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa degan ee gobolka shabeellada hoose ee maamulka koonfur galbeed oo ciidamo ayaga aysan war u hayn oo magaca dowladda soomaaliya ku joogo guud ahaan gobolka shabeellada hoose oo dadka deegaanka shabeellada hoose dhibaato aada u fara badan maaragtay ku hayo oo markay rabaanna marka isaga baxo markay rabaanna soo galaan oo u sahla in nabaadiidkaba aad moodid inay la shaqeeyaan qaabkay u shaqaynayaan oo in dowladda soomaaliya maamulka koonfur galbeed soomaaliya in uu shabeellada hoose uusan ka mid hayn meeluhu u maamulo aada moodid sida ay ula dhaqmayaan ciidamada si aad eedaysay marka iyay ka amar qaataan kolley waxaan u malaynaya inay madaxtooyada soomaaliya ay ka amar qaataan meel kale oo aan ognahay hadda inay ka amar qaataan ma jirto malaha waxaa tali waan u malaynayaa madaxweynaha madaxtooyada soomaaliya fadhiyo arrintaas mar sii dhaweyd oo ay kaga baxeen waanu ka hadalnay dhibaato waxay ku hayaan shacabka ay dhacayaan baabuurta ay dhacayaan dumarka ay kufsanayaan waayeelka ay boodayaan iyaga iyo shacabka iskuma xirno markii boobkaba imartaanna way isaga baxaan mar badan baan arrintaas kala hadalnay dowladda dhexe heer maamul iyo heer wasaaradda maaragtay kala hadalnay waxaan in reero oo gaar ah oo maaragtay kasoo duulaya madaxtooyada soomaaliya in ay shabada hoose dhibaato gaara ay ku hayaan waa tahay arrintaasi ma u gudbiseen marka cidda ay khusayso ee dowladda federaalka ka midka ah dowladda federaalka kala hadalnay ilaa heer madaxweyne kala hadalnay waxaan kala hadalnay wasaarad gaasandhig baan kala hadalnay taliyaasha ciidamadan kala hadalnay si qoraale iyo si si afab arrintaas waa uga hadalnay dhibaatada maaragtay reer shabeellada hoose iyo dadkeeda ay qabaan waad ka warqabtaan warbaahinta aad ka tirsan tihiin dhibaato aada u sahlan ma ahan dhibaato yar ma ahan waa dhibaato si buuxdo ee maamul ahaan maamulka koonfur galbeed iyo shabeellada hoose la doonaya in lagu kala gooyo waa dhibaato maxay ahayd dadka deegaankaas ku nool maaragtay marna cadowga al-shabaab al-qaacida loogu baylihinayo oo gacanta loogu gelinayo dadkii shacabka ahaa oo masaakiinta ahaa oo oo maaragtay rag iyo dumar lahaa caruur iyo roolad ahaa oo ciidanka soomaalida ama kuwa amisoomka xilliga ay jiraan la shaqeeyo oo gacantiiya ayaa maaragtay nimankan nabadiidka loo sahlayaa inay dhibaateeyaan markay isaga baxaan maalmo markay joogaanna waa ay soo noqonayaan dhibaatadaas mar badan waanu ka hadalnay annagu ka maamul ahaan mid afa iyo mid saxaafadayntaba ka sokow ciidamadaasi aad eedaysay maxaa idinka hortaagan idinku haddaad tihiin maamulka koonfur galbeed inaad dadka deegaanka la shirtaan oo aad kala shaqaysaan maamul sidii u samaysan lahaayeen meesha maamul waa ka jiraa koonfur galbeed ee shabadaas ka tirsan tahay maamul aan u sameynay way jiraan annagu waxaan ilaalinaynay xiriirka dowladda dhexe iyo kan koonfur galbeed iyo wada shaqaynta ayaanu dhankeena ka wadnay inay wanaagsanaato waxaanu kaloo ilaalinaynay sidii loo wanaajin lahaa ciidamo ayaanu u diyaarinay reer deegaanka maaragtay shabeellada hoose ah iyo xerooyin lagu tababarayo ama kuwo maxay ahayd ay dib u horeyn ciidamo maaragtay maamulka koonfur galbeed hoos yimaada loogu dhisi lahaa waxaanu kari weynay oo ka kari weynay dowladda dhexe in ay maxay ahayd arrintan la iswaafajiyo qorsho walba oo la sameeyana waxa uu ka fuli waayey dhankooda marka maamul ahaan waa uu jiraa meelo badan oo dowladdu maaragtay koonfur galbeed maamulka shabeellada hoose ay hagaajisay wax u samaysay laakiin dhanka iida iyo dhanka wada shaqeynta ayaa dowladda dhex xaggeeda laga kari waayey